bsm اllahi الرحmn الرaحim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wfiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo kontonaad ee suurat alacraaf waxaanu ku joogaa aayadda toddobiyo siddeetanaad allah waxau ihi subxaanah waalbaladu alطayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih waaladii khabuha laa yakhruju ilaa nakida kadalika nusarifu alaayaati liqowmi yashkuruun hadihi alaaya fiiha darbu lmithaali lilmu'mini waalkaafir waxaa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala mathal uu ku tilmaamay mu'minka iyo gaalka sifadoodu sida ay yihiin oo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku mithaaliyey alardu tayiba bilmu'min dhulka carasanta ah ee wanaagsan ee nabaadku si fiican uga soo baxayo waxay mithaal u tahay ruuxa mu'minka ah waalmataru annaasilu calayha huwa alqur'aan roobka dhulkaa kusoo da-ayana wuxuu mithaal u yahay qur'aanka kariimka ah waannabaatu alkhaariju minha mithaalun lilintifaaci bilqur'aan nabaadka geedaha ama daaqa ama dhirta biyaha roobka kusoo baxaya waxay iyaguna tusaale u yihiin intifaaca qur'aanka lagu intifaacayo ee lagu waantoobaye wax lagu qaadanayo sidoo kale waxaa lagu mathalay al ardu alkhabiisa dhulka xun ee carasanta aan ahayne cara xunta ah ee aanay waxba ka baxayn dhulkaa waxaa lagu mathalay bilkaafir gaalka roobka kusoo da-ayana mithaalkiisu waa qur'aanka wax soo bixid la-aanta dhulkaa xun aanu waxba soo saarayn ee waladii khabuha laa yakhruju ilaa nakida waxa uu mithaal u yahay cadamu alintifaaci bilqur'aan intifaac la-aanta qur'aanka gaalku aanu waxba ku qaadanayn waxa mithaal u ah waaladii khabuha laa yakhruju ilaa nakida waxba inaanu soo bixinayn kadib casharkeennu caawa inta aynu qaadananee damboo dhan waa qasasul ambiyaa waa qisooyinkii ambiyada oo shan nebi oo ambiyadu rabbi soo diray ka mid ah waa nebiyullaahi nuux iyo huud iyo saalix iyo luut iyo shucayb shantaa nebi ayaa mid walba qisadii isaga iyo qoomkiisa dhex martay ayaa lagu tilmaamayaa aayaadka kale waxaana muhimadda iyo maqsuudka ugu weyne ay tahay dacwadda ambiyadu umamkooda ay u soo gudbinayeen adducaau ila tawxiid inay ugu baaqayeen ummadooda towxiidka inay ku toosnaadaan oo nebi walba dacwadiisa waxa gundhig iyo sal iyo asaas u ahayd oo uu ku bilaabayey yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruh rasuul waliba wuxuu lahaa qoomkaygiiow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon alla ahayna idiinma sugna waa taxqiiqu macnaa laa ilaaha ila allah weedha ama jumladaas ama cibaarada macnaheedu waxa weeyi xaqiijinta la xaqiijinayo kelimadii towxiidka in mid xaq lagu caabudaa aanu jirin alla mooyaane subxaanah cidaan alla ahayn haddii la caabudana gardarro iyo baatil baa lagu caabuday oo rabbi keligii ayuu yahay ka xaq lagu caabudo nebi walba marka uu towxiidka u tilmaamo qowmkiisa towxiidka wixii ka dambeeya ayaa ummaddaa loo diray cudurrada ama macaasida ay ku ibtilaysan tahay uu ka wacyigelinayay bacda towxiid waayo kol haddaan towxiidku sugnayn camal wanaagsan oo la sameeyo ama xumo laysku diidaa raad iyo nafci ma leh oo waxaa camalka wanaagsan ee la sameeyaa uu raad yeelanayaa xumaanta laga tagaana midha ay yeelanaysaa marka asaaska towxiidka ay ku taagan tahay ee towxiid ka horeeyo kol haddaan towxiid lagu taagnayn waxaad samaysaa qiimo ma leh waa hal bacaad lagu lisay iyo biyo coldhaanshay oo wax dheefa aan lahayn marka marka ay towxiidka u tilmaamaan kadib ayaa ummadahooga iyo mujtamacaadkoodu meelahay ka bukaan ama macaasiday ku ibtilaysan yihiin markaasay ka waaninayeen oo ka wacyigelinayeen hadday xagga miisaanka iyo miisida noqoto hadday xagga dhaqan xumada iyo fawaaxishta sidii qowmuluud noqoto qolo walba halkay ugu darantahay ama ugu liidato markaasay ka toosinayeen ama ay ka waaninayeen marka qasaskaas ayaa caawa aynu qaadan doonaa biidni illaahi subxaanah allah waxa uu idhi subxaanah waalbaladu dhulka altayibu wanaagsan ee carasanta ah ee baadka iyo nabaadka soo bixinaya dhulkaa carasanta ah ee wanaagsani yakhruju waa soo baxaa nabaatuhu nabaadkiisa waa geedaha iyo dhirtiisa ama daaqiisu waa soo baxaa biidni rabbih rabbigii idankiisa iyo oggolaanshihiisa ayaa uu ku soo baxaa waladii beledkii ama dhulkii khabusa xumaadayna huwa isagu ee carrasan aan ahayna dhul xun oon waxba soo bixin ah kaana laa yakhruju ma soo baxo huwa nabaadkiisu ama dhirtiisu iyo daaqiisu ilaa nakidan xaal uu yahay wax yar oon nafci lahayn mooye oo jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa qaliilan cadiiman nafci wax yar oon waxtar lahayn jalaaluddiin asuyuutina jalaalaynka wuxuu ku odhanayaa casiran bimashaqatin yacnii culays iyo adayg iyo dhib mooyaane wax si kale aan waxba ku soo bixinayn oo macnaha xataa hadduu wax soo bixiyo waa wax adayg iyo mashaqo ku soo baxay oo haddana dheef la-aan ay ula socoto oon nafci lahayn waaladii kii khabusa xumaaday ee carasanta aan ahayn laa yakhruju ma soo baxo huwa nabaadkiisa iyo daaqiisa ama dhirtiisu ma soo baxo ilaa nakidan xaal uu yahay mid yar oon waxtar lahayn mooyaane ama xaal uu yahay mid adag oo culays iyo mashaqo ku soo baxaya mooye allah waxau idhi kadalik ay kamaa bayannaa maa dukir sidaannu u soo caddaynay waxaa la soo sheegay sidaasoo kale ayaanu sarrifu aanu u gedgediyeennaa oonu u caddaynaynaa al aayaati aayaadka aanu u gedgediyeennaa liqowmin qolo ayaananu aayaadkaa u gedgedinaynaa oo kolba si ugu dhigannaa una bayaaminaynaa qoladaasoo yashkuruuna ilaahay mahadinaya oo u shukri naqaya jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa aayaddaa markuu fasiraayo waalbaladu ayib wuxuu odhanayaa hada mathalun lilmu'mini walicamali kaasi wuxuu tusaale u yahay ruuxa mu'minka ah iyo camalkiisa wanaagsan fashubbiha almu'minu bilardi tayiba ruuxii mu'minka ahaa waxaa lagu shabahay dhulka carasanta ah ee wax soo bixiya wa shubbiha nusuulu lqur'aani calaa qalbi lmu'mini binusuuli almatari cala alardi tayiba soo degitaanka qur-aanku qalbiga mu'minka uu ku soo degaye uu soo gaadhayana waxaa lagu shabahay roobka ku soo da-aya dhulka carasanta ah fa idaa nazla alqur'aanu intafaca bihi wa daharat minhu alطaacaatu walcibaadaatu wa anwaacu alakhlaaqi alxamiida markaa uu qur'aanku ku soo dego ee qalbiga mu'minka qur'aanku uu soo gaadho waa ku intifaacayaa taacaad iyo acmaal wanaagsan iyo dhaqan suuban ayaana ka muuqanaya markaa dhulkii carasanta ahaa waa mu'minkii roobkii ku soo da-aya waa qur'aankii nabaadka soo baxaya waa raadka wanaagsan ee mu'minka ka muuqanaya ee acmaash iyo cibaadaadka uu samaynayo marka uu iimaankiisu ku siyaado qur'aanka uu qaatay wa shubbiha alkaafiru bialardi alradii'ati asabkha allatii laa yuntafacu biha gaalkana waxaa lagu shabahay baa uu jamalku yidhi dhulkii xumaa ee carra xunta ahaa een lagu intifaacayn wain asaabaha almataru roobbaha hele fakadalika alkaafiru idaa samica alqur'aan laa yantaficu bih walaa yasiiduhu ilaa cutuwan wa kufraa waxau yidhi waa sidaasoo kale gaalkii oo marka uu qur'aanka maqlo ku intifaaci maayo una kordhin maayo qur'aanku kibir iyo kufri iyo gaalnimo mooyaane wain camila fi dunyaa xasanatan haddii uu adduunyada wain camila xasanatan fi dunya hadduu adduunyada gaalku wax wanaagsan ku sameeyana kaanat bimashaqatin wa kulfa walaa yantaficu biha fi laakhira wuxuu ku samaynayaa mashaqo iyo culays iyo isagoo isku dhibaya aakhirana waxba u tari maysa xataa adduunyada hadduu raad ka helo oo laa yakhruju ilaa nakidantii weeyi xataa hadduu wanaag sameeyana waa bimashaqa aakhirana waxba u tari maayo allah waxau idhi laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih laqad arsalnaa allailahee dhab ahaan waanu diray oo nuuxaa nebi nuux ayaanu diray ilaa qowmih reetolkii ayaanu u diray fa qaala dabayd nuux waxau idhi yaa qowmi reetolkayow ucbudu allaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu allah aan ahayniye innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa maalinka oo cadiimin weyn qaala waxay yidhaahdeen almala'u madaxyoweyntii waxay yidhaahdeen oo min qowmihi nebi nuux qoomkiisa ka mid a aslulmala waa buuxinta waxaana la yidhaahdaa mala'a oo qur'aanku u adeegsadaa aladiina yamla'uuna acyuna annaasi bimaalihim wa mansibihim kuwa indha buuxiska ah ee dadka markay soo hor joogsadaan indhahooda ku buuxinaya dee xoolahooda iyo maalkooda iyo madaxtinimadooda markaa dadkaa loo soo joogsanayay indha buuxiska mala la yidhaah oo waa madaxda iyo ashraafta iyo dadka kuwa ugu mudan dadka agtooda ee lasoo dhoweeyo qaala markaa waxay yidhaahdeen almalow madaxyoweyntiiyo madaxdii min qowmi nebi nuux qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen innaa anagu la naraaka waxaanu kuu aragnaa nuuxow fii dalaalin baadi dhexdeed inaad ku sugan tahay baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad qaala waxau idhi nuux yaa qowmi qoomkaygiyow laysa bii aniga iguma sugna dalaalatun wax baadii haba yaraatee iguma sugna yacnii in laga cabiro dalaalatun ayaa ka ablaqsan dalaal oo jalaaluddiin asuyuudi waxau odhanayaa dalaalatun hiya acamu min adalaal dalaalatun baa ka caamsan dalaalka oo haba yaraatee wax baadi la yidhaa iguma sugna marka waxaa odhanayaa suyuudi fa nafyuhaa ablaqu min nafyi dalaalo in laga anfiyaa ka xeel dheer dalaal in laga anfiyo waayo dalaaladaa ka ablaqsan marka laysa bii dalaalun waxa ka xeel dheer laysa bii dalaalatun marka waxau idhi yaa qowmi qowmkaygiiow laysa bii aniga iguma sugna dalaalatun wax baadii haba yaraatee iguma sugna walaakinii ha yeeshee anigu rasuulun ay mursalun mid la soo diray baan ahoo min rabbi alcaalamiina uunka rabbigiisa xaggiisa laga soo diray uballigukum waxaan idinsoo gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay farriimihiisii uu ii soo dhiibay ayaan idinsoo gaadhsiinayaa wa ansaxu waanan idiin nasteexaynayaa lakum idinka waan idiin khayr miirayaa oo wanaag baan idinku waaninayaa waaclamu waxaanan ka ogahay min allaahi alla xaggiisa maa laa taclamuun waxaydaan ogaynna alla xaggiisaan ka ogahay aw cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun waano iyo xus min rabbikum rabbigiin xaggiisa waana inuu idin idinka timid oo xuskaasi idinka yimid miyaa la yaabteen aw cajibtum oo miyaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun xus ama waano min rabbikum rabbigiin xaggiisa inuu xuskaasi idinka yimid ama waanadaasi miyaa la yaabteen oo calaa rajulin ay calaa lisaani rajulin nin carabkiina waanadaasaa idinku timid ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinku digana dikrigaasi idinku yimid waa cillatlmajii walitattaquu si aad alla uga baqataanna uu idinku digay waa cillatlindaar walacallakum turxamuun si laydinku naxariistana aad alla uga baqataan oo iyaduna waa cillatu taqwa oo waa saddex cillo oo mid walba laga tartiibinayo ta ka horaysa oo mid walba ta kale ay ku gaadhsiinayso allah waxau idhi fakadabuuhu waa beeniyeen nebi nuux ee akharuhum macnaha badankoodii waa beeniyeen waa alxukmu lilghaalib kol haddii xaggaa u bateen kulligood baa loo nisbeeyey waana akharka fa anjaynaahu dabeed waa badbaadinay nuux iyo waladiina kuwii macahu la jirhkiisa ahaa filfulki doonnida dhexdeedii baanu ku badbaadinay wa agraqnaa biyaannu ku hafinnay oo ku halaagnay aladiina kuwii kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga kadaba asal ahaan mafcuulka waxay ku gaadhaa biduuni waasida sida fakadabuuhu fakadabuu bihi lama odhan laakiin kadabuu biaayaatina marka ba' lagu tallaabiyo macnaa kafare ayaa la dhansiiyo waa baabu tadmiin wa agraqnaa markaa waanu hafinnay oo waanu biyaanu ku halaagnay aladiina wixii kadabuu biaayaatina aayaadkayaga beeniyey ee ka gaaloobay oo labadii macnay wada gudanaysaa waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowmaa qolo kuwaasoo camiina indhala oo xaqa ka indhala ayay ahaayeen camiina samiinulxalabi durulmasuunka wuxuu ku odhanayaa yuqaalu camun idaa kaana acma albasiirati hayra caarifin biumuurih wa acmaa ay fi lbasari wuxuu yidhi camiina waa jamcu camun ayaa camiin lagu jamciyey marka waxaa la yidhaha haadaa camun idaa kaana acma albasiira markuu qalbiga ka indhalaa yahay ee xaqa aan u arkayn walow indhahan adduunyada wax lagu arkay xisiga ah haba qabee hayra caarifin biumuurih arrimihiisa iyo dantiisa iyo waxa u wanaagsanna aanu garanayn ayaa la yidhaha camun laguna jamciyaa camiina wa acmaa filbasari wuxuu yidhi qofka araggan xisigee la arkayelana waxaa la yidhaha acmaa wa haadaa rajulun acmaa waa xagga indhahaynu arkayna wax lagu arkay lagaga baydho dhibka iyo dee wixii kugu soo baxa haadaa rajulun camunna waa indhala-aanta qalbiga oo acmal basiirati yacni iyo camal basiirati iyo camal basar baa kala duwanoo basiiradu waa tii qalbiga basarkuna waa tii xisigahaydee la arkayey marka camiina waa jamcu camin oo waa indhala-aantii xagga qalbiga oo waa summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun halkan nebi nuux calayhi salaam oo ha awalu rasuulin ilaa ahli lard rasuulkii ugu horreeyey arlada loo soo diro nebi ahaan dee nebi aadan baa ka horreeyey calayhi salaam laakiin ummad gaalowday rasuul loo soo diro nuux baa ugu horreeyey waayo kufri iyo shirki adduunka korkiisa ka dhaca qowmu nuux baa ugu horreeyey oo kaana annaasu ummatan waaxida fabacata allaahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin waxa weeyaan dee ummaddu dadkoo dhammi waxay ahaayeen ummatan waaxida oo tawxiidkay ku midaysnaayeen oo cabdilaahi ibnu cabbaas waata laga wariyey inuu yidhi kaana bayna aadama wa nuuxin cashratu quruunin kulluhum cala alislaam aadam iyo nuux waxa u dhexeeya toban qarni yacnii kun sannadood kulligoodna tawxiidkay ku toosnaayeen ilaa qowmu nuux gaalnimadu ay dhexdooda ka dhacday dabeed nebi nuux loo soo diray marka wuxuu ahaa awalu rasuulin ilaa ahli lardi waxaanuu ahaa rasuulkii xagga cimriga iyo dacwaddana ugu dheeraa oo falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu xaqa iyo tawxiidka ugu baaqay intaa waxa dheer risaaladiisa cumrigii ka horreysay qabla an yursal intii ka dambaysay yacni waxa weeyaan dacwadda intaa uu ku baaqayey cumri intee leeg baa ka horreeyey intuula ahaa yacni cumrigiisa kalena dee waxaad garanaysaa cumri dheer inuu ahaa marka cumrigii dacwadoo keliya lagu tilmaamay alfa sanatin ilaa khamsiina caaman nebi nuux markuu qoomkiisa la talinayey wuxuu cabbiray ficil mudaaricoo wa ansaxu lakum halka waxa weeyaan uu huud ka cabbiray isagu waxa weeyaan wa ana lakum naasixun amiin oo ismi faacil oo isam ah naasix buu cabbiray huud waa isam ansaxu buu cabbiray nuux waa ficil marka wuxuu odhanayaa sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha marka uu tawjiihinaya ficilka iyo isamka wuxuu odhanayaa wa ana lakum naasixun amiin ataa huudun biljumlati alismiya wa nuuxun bilficliya nebi huud wuxuu la yimid jumle ismiye oo wa ana lakum naasixun amiin halka nuuxuu kala yimid jumla ficliya oo wa ansaxu lakum xaysu qaala wa ansaxu lakum wadalika liana siiqata alficli tadulu cala tajadudihi saacatan bacda saaca waayo jamalku waxau ihi siiqada ficilku waxay tusinaysaa in ficilku uu soo noqnoqonayo wakhtiba wakhtiguu ka dambeeyo oo uu soo cusboonaanayo oo wax kolba soo kordhayo soo cusboonaanayo istabajooga inuu ficilku yahay oo si istabajooga uu dhacaya siiqada ficil ay tilmaamaysa wa kaana nuuxun yukariru fii ducaa'ihim leylan wa nahaaran min hayri taraakhin nuuxna sidaasuu ahaayo qoomkiisa habeen iyo maalin hadh iyo habeen yacnii dacwadiisu mid joogtaa oo uu ku celcelinayo aanu ka nasan bay ahay dacwadda nuux fanaasaba atacbiiru bilficli waxaa markaa ku habboonaatay ficil in laga cabiro maadaama mutajadid daa'imu lxuduuda uu yahay oo wa ansaxu lakum uu yidhaah dee suuratu nuuxna waata ku cad ilaahay marka uu ka warramayo hadalkii uu nuux yidhi rabbi innii dacawtu qowmi leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaai ilaa firaaran ilaa uu yidhi uma innii dacawtuhum jihaara uma innii aclantu lahum wa asrartu lahum israara si walba inuu hadhiya habeen dacwadda iyo baaqidda ugu dhigay ayaa halkaa ku tilmaamay marka maadaama sidaa mustamir iyo mutajadid ay u ahayd waxaa ku habboonaatay inuu ka cabiro jumla ficliyo wa ansaxu lakum waxa uu sheekhu yidhi markaa wa amaa huudun falam yakun kadalika huudse sidaa ma ahayn bal kaana yadcuuhum waqtan duuna waqtin falihaadaa cabara bilismiya isagu dee wakhtina waa u yeedhaye wakhtina uma yeedhayn oo sidan nuux umay badnayn sidaa darteed buu uga cabiray wa ana lakum naasixun amiinun oo jumla ismiya ah marka macnaha waxa uu tawjiihinayaa sababta nuuxna wa ansaxu lakum ficil uga cabiray huudna wa ana lakum naasixun isam uga cabiray waxaa kaloo jamalku uu tawjiihinayaa saddexda cilee kala dambeeya liyundirakum walitattaquu walacalakum ilan lacaladuna waa bimacnaa likay kaydii tacliiliyada ahayd marka waxau ihi liyundirakum cilatu lilmajii waxay sabab iyo cilo u tahay majiiga oo macnaha inuu waana inuu dikri iyo xus idin yimid oo liyundirakum waa cilat lmajii si uu idinku digo uu idinku yimid ay liyuxadirakum caaqibata alkufri walmacaasi si uu idinka digo cidhib xumada gaalnimo iyo macaasi ka dhalanaysa wa qowluhu walitattaquu cilatun haaniyatun muratabatun cala alcilati alatii qablaha walitattaquuna waa cillo labaad oo ka ratibmaysa cillada ka horaysa oo indaarka ah oo maxaa laydinku digayaa dee si aad alla uga baqdaan walitattaquu wa qowluhu walacallakum turxamuuna waa cilatun haaliatun muratabatun cala alatii qablaha waa cillo saddexaad oo laga tartiibinaya ama ka dhalanaysa ta ka horaysa oo maxaad alla uga baqaysaan walacallakum turxamuun si laydinku naxariisto ilaa uu yidhi sheekhu wa haada tartiibu fii gaayati alxusni sidaa habsamida ee loo kala tartiibiyey u kala dambeeyaan cilalka iyo asbaabtaasi waxay ku sugan yihiin wanaag iyo balaaqo halkii ugu sarraysay lianna almaqsuuda min alirsaali lindaar waayo dirista waxa looga qastaye looga jeedaa waa digis wa min alindaari taqwa digista waxa looga qastaye looga jeedaana waa in alla laga baqo wa min altaqwa alfawzu biraxma taqwada iyo cabsida allena waxa looga qastaye looga jeedaa waa raxmad in lagu guulaysto saasay midaba ta ka dambaysa waxa weeyaan mid waliba ta ka horeysa ay uga tartiibsamaysaa wa ilaa caadin akhaahum huuda ay wa arsalnaa waa u diray ba alla yidhi ilaa caadin ree caadna waxaanu u diray akhaahum walaalkood huuda huud ahaa ama ka bedelo akhaahum baanu u diray walaalkood huudan baanu u diray bedel markaad icraabto walaalnimaduna waa ukhuwatu nasabi laa ukhuwatu ddiin waa walaalnimadii wada dhalashada ee xagga diinta ma aha waayo waaba gaalo uu yeedhayo walaalnimada diineedna iimaan unbay ku sugantaa ee gaalnimo kuma suganto caadkanna waxaa la yidhaha waa caadun iluulaa waa ree caadkii hore ee awoodda iyo cududa badan alla uu siiyey ree hamuudna waxaa la yidhaha way inoo imanayaana caadun ithaaniya waa ree caadkii labaad waanay isku xigaan labada qolobana laba qoloo awood iyo cudud badan alla uugu nicmeeyey bay ahaayeen laakiin ku caasiyey oo rabbigoodan ku caabudin allah waxau ihi wa ilaa caadin ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa caadin ree caadna akhaahum walaalkood baanu u diray huuda huud ahaa qaala waxa uu huud yidhi yaa qowmi qoomkaygiiow ucbudu llaha alla caabuda keligii maa lakum idinma sugna min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu allahana hayna idinma sugna ee afalaa tattaquun miyaydaan alle ka baqayn qaala waxay yidhaahdeen almalow madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisa ka midii waxay yidhaahdeen innaa anagu lanaraaka waxaanu kuu aragnaa huudow fii safaahatin caqli xumo iyo maangaabnimo dhexdeed inaad ku sugan tahaanu kuu aragnaa wa innaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynanaa min alkaadibiina kuwa been sheegaya inaad ka mid tahay qaala waxau idhi yaa qowmi reetolkayow laysa bi aniga iguma sugna safaahatun habay yaraatee wax caqli xumo iyo maangaabnimii iguma sugna waxay culimmadu yidhaahdeen qad iktafaa huudun binafyi maa nasabuuhu ilayhi walam yusafihum kamaa safahuuhu wuxuu ku kaaftoomay caqli xumaday u nisbeeyeen naftiisa inuu ka anfiyu u diido wuxuu yihi laysa bi safaaha isagu se caqli xumo kuma tuhmin siday ugu tuhmeen oo antum sufaha kuma odhan wa fii dalika khuluqun kariimun wa adabun xasan maca kamaali nusxi washafaqa halkaana waxaa ku sugan dhaqan wanaag iyo edab wanaag iyadoo ay la socoto naxariis iyo naseexo iyo khayr miirid dhammaystiran iyo dood wanaag uu si wanaagsan oo habsami oo ula doodayuu dacwadiyo diinta ugu bandhigayo wa fii dalika aydan tacliimu llahi licibaadihi kayfa yukhaatibuuna sufahaa waxaa kaloo ku sugan barista alla uu ku tababarayo addoommadiisa siday ugu jawaabayaan ama ula hadlayaan dadka maangaabka ee sufahada iyo waxmagaratadae jaahiliinta oo inaan kow ku yidhaaba aanad u celinayn ee adigu aad ka roonaanasoonad la ficiltamayn ayaa halkaa aynu ka qaadanaynaa nuuxna waa siduu yidhi markay yidhaahdeen innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin dee waa ka yidhi yaa qowmi laysa bii dalaala walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin ambiyada edabtoodu sidaasay isugu mid u tahay u wada wanaagsan tahay daacigana sida u habboon waa taas oo marka lagu aflagaadeeye lagu caayo cayda ha u celin adigu naftaada ka nasah oo u diid waxay kuu nisbaynayaan oo inaanad ahayn u sheeg laakiinse iyaga waxba ha u jawaabin oo ha aflagaadayn qaala waxau idhi yaa qowmi qoomkaygiiow laysa bi aniga iguma sugna safaahatun maangaabnimo iyo caqli xume haba yaraate wax laydhaa iguma sugna walaakinii ha yeeshee rasuulun ay mursalun mid laga soo diraan ahay min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisaa laga soo diray mid laga soo diray baan ahay oo caalamiin waa uunka oo dhan jamcu caalam waana calaamatun calaa calaa khaaliqih waxaa caalamiin loo yidhi wuxuu calaamad iyo astaan u yahay allihii unkayee abuuray waxa uu yidhi uballiqukum waxaan idinsoo gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisii baan idinsoo gaadhsiinayaa waana anigu lakum idinka naasixun mid mid idiin khayr miiraya oo idinla talinayaan ahay kaasoo amiinun ay ma'muunun cala arisaala lagu aaminay fariinta loo soo dhiibay oo waa faciilo bimacnaa mafcuula aw cajabtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun waano iyo xus inuu idin yimid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa uu idinka yimid oo calaa rajulin ay calaa lisaani rajul nin carabkiina uu idinku yimid ninkoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu ninkaasi idinku digo wadkuruu xasuusta xuskuna wuxuu keensanayaa rabbi inaa u mahadnaqdaan allah waxaa idin siiyey wadkuruu xasuusta id wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa arlada u hadho kuwii hore bedela id maanta yacni waxa weeyaan mafcuulnimaa lagu nasbinaya oo darafnimo looma jeedo waayo dikrigu wakhtigan dhexdiisa ma dhacayo ee wakhtigan laftiisaa la xusaya oo wadkuruu id jacalakum ay waqta jaclikum khulafaa'a wakhtigii sidan laydinka dhigay xasuustoo kuwaantooba wax ku qaataa loo jeeda marka macno darfiyo inuu zamankan dhexdiisa dikrigu dhacayo maaha muraadku ee wakhtiga laftiisa la xusaya marka mafcuulnimaa lagu nasbin wadkuruu xasuusta id waagii ama wakhtigii xasuusta oo xusa jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa arlada u hadha oo kuwii hore bedela min bacdi qowmi nuuxin ay min bacdi ihlaaki qowmi nuuxin nuux qoomkiisa halaagii la halaagay dabadeed kuwii arlada u hadhay inuu alla idinka yeelay idinka xusa ilan waa nicmee wazaadakum alla wuxuunu idiin kordhiyey fi lkhalqi xagga abuurista dhexdeeda bastatan fidsanaan iyo ballaadh ay quwatan watuula oo awood iyo dherar iyo dhumucba leh oo niman dhaadheer oo dadka ka xoog weyn oo awood badan alla uu siiyey ayay ahayn ree caad caadkii hore fadkuruu haddaba xasuusta aalaa'a allah ilaahay nicmooyinkiisa xasuustoo rabbi u mahadnaqa lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aad u liibaantaan oo guusha u gaadhaan qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa oo ma waxaad noola timid linacbud allaha aji'tanaa ma waxaad huudow noola timid linacbuda inaannu caabudno allaha alle waxdahu ay munfaridan xaal uu yahay keligii oo wanadara aannu isaga tagno maa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabudo aabbaa'unaa aabbayaashayo waxay caabudi jireen inaannu isaga tagno onnu alle keligii caabudno miyaad noogu yee miyaad noola timid fa'tinaa bal noo keen bay yidhaahdeen bimaa tacidunaa waxaad noogu goodiya seed noogu hanjabaysa keen in kunta haddaad ahaatay huudow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid ahaatay qaala waxau idhi qad waqaca ay wajaba wa habata alla ilaaha waxa idinku waajibo oo mutaysateen oo korkiinna ku sugnaaday qad waqaca ay wajaba waxa ku waajiboo ku sugmay calaykum korkiinnaoo mutaysateen min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxa idinkaga waajibood mutaysateen rijsun cadaab iyo waqadabun cadho atujaadiluunani ma waxaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan fii asmaa'in magacaan waa asmaadii asnaamta eh taasoo samaytumuuha aad ku magacowdeen antum idinkiiyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin aad ku magacowdeen ay aalihatan ilayn samaadu laba mafcuul bay qaadataaye yacnii asmaadaa aad idinka iyo aabbayaashiin ilaahye ku magacowdeen waa magac mujaradoon macno ka hoosaynoo sax maahee ma taasaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan fii asmaa'in magacaan magacaantaasoo samaytumuuhaa aad ku magacowdeen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin ay aalihatan kuwa la caabudo aa ku magacowdeen ma taasaa igula doodaysaan kuwaasoo maa nasala allaahu alla aanu ku soo dejin bihaa ay bicibaadatiha asmaadaa cibaadadeeda aanu alla ku soo dejin min sultaanin wa xujo ama daliil ah fantadiruu suga cadaabka innii aniguna macakum la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahaye suga wixii idinku dhaca waa idin arki eh fa anjaynaahu dabeed waannu badbaadinay huud iyo waladiina kuwii macahu la jirkiisa ahaa biraxmatin bisababi raxmatin naxariis sababteed baanu ku badbaadinay raxmadoo minnaa annaka xaggayga ka ahaatay wa qatacnaa waanu jarro waanu goynaa alla wuu yidhi daabira aladiina kuwii ka u dambeeyey kadabuu beeniyey yacnii kuwii beeniyey kii ugu dambeeyey waanu goynay oo waanu jarray oo waa halaagnay kol haddii kii ugu dambeeyey la jarayna wixii ka horreeyena hadalkooda baddaa horaa loo dabargooyey ama wa qatacnaa waanu jarray daabira aladiina kuwii cidhibtooda waanu jarro waanu cidhib goynay oo waanu dabargoynay kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey oo macnaha kana gaaloobay wamaa kaanuu manay ahaanin kuwaasi mu'miniina kuwa rumeeyey rabbi iyo rusushiisa may ahayn alla ilahe kuwaasi macnaha waxaa lagu cadaabay ee lagu ciqaabayna waa iimaan la-aantiiyo gaalnimaday galeen fii asmaa'in wuxuu odhanayaa jamalku ay fii asmaa'in caariyatin cani ilmusamayaat macnaha ma waxaad igula doodaysaan magacaan mujarada oo musamaba aanu ka hoosayn yacni haddii la dhaha ismun calaa hayri musaman oo waxaan macnaha lahayn magac mujarad ah oo wax daata ama musame la magacaabo ka hooseeyaaba aanu jirin oo maalayacni ah waxaan jirinba marka waa asmaaun caariyatun cani lmusamayaat waa asmaa'an musame lahayn oo wax macnaloo loo bixiyo lagu magacaabayba aan lahayn daato la tilmaamo waxaa kaloo lagu macneeyey fii asmaa'in ay fii dawi asmaa'in ma waxaad igula doodaysaan asmaa kuwa u saaxiiba waa asnaamtii ah oo dawi nisbe laga dhigoo loo soo qadaro fii dawi asmaa'in asmaa kuwa u saaxiiba waa asnaamta eh miyaa igula doodaysaan cibaadadooda kuwaasoo dee samaytumuuha antum wa aabaa'ukum waxaa kaloo loo soo qadaraa fii asmaa'in fii musamayaati asmaa ilan waxaa laga doodayaa maaha isamkee waa musamaha waxaan loo bixiyo asnaamtan ay geeda iyo dhagaxaanta ka soo qorteen ah marka fii musamayaati asmaa'in asmaa musamayaadkood kuwii asmaada loo bixiyey oo asnaamta cibaadadooda miyaa igala doodaysaan ama kuwa u saaxiib ah waa marka wax loo soo qadarayo laakiin jamalku isagu wuxuu odhanayaa waxbaba uma soo qadarine fii asmaa'in caariyatin cani lmusamayaat waa ismun calaa hayri musaman oo waa waxaan musamo iyo macno ka hooseeyaba aan lahayn magac mujarad oo madhan ayuu ku tilmaamay waqaطacnaa daabira aladiina kadabuu jalaaludiin asuyuuti waxaa odhanayaa waqaطacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina ista'salnaahum waanu dabargoyno cadaabka waan ku caam yeelay jamalku hadalkaa suyuuti isagoo sii caddaynaya ayuu odhanayaa ista'salnaahum waa tafsiirun liqaطci daabir yacni waqaطacnaa daabira aladiina qaطcu daabir kii u dambeeyey in la jaray tafsiirkiisuu ku tilmaamay suyuuti macnuhu inuu ista'salnaahum yahay marka jamalku wuxuu odhanayaa isagoo xaashiyada kusii caddaynaya hadalkaa suyuuti lianna daabira huwa alaakhiru waayo daabiru lqowm waa dadka ka u dambeeya wa idaa qutica alaakhiru faqad qutica maa qablah ka u dambeeya haddii la jaro oo la gooyo cadaabka uu caam yeelo wixii ka horreeyena horaa loo halaagoo loo jaray fa xasala alisti'saalu halkaasaa dabargoyntu ku xasishay oo ay alisticaabu bilqaطci caamyeelidda goynta iyo jaridda lagu caam yeelay halkaasay ku xasishay marka laqbada ama waxaa laga macneeyaa daabira aladiina aakhira aladiina kuwii beeniyey kii u dambeeyey waa jarray oo kol haddii aakhiruhum la jaray ciddii ka horraysana hadalkoodaba daahuraa loo halaagay ama daabira aladiina kuwii cidhibtoodaanu goynay labadaba waa laga macneeya wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa ay wa arsalnaa waxaan u diray ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkood saalixan saalixaha baanu u diray qowmu hamuud qaala waxa uu saalix yidhi yaa qowmi ree tolkayow ucbudu llaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu aan alla ahayn mar walba almacbuudu bixaq bixaq waxaynuu soo qadaraynaa waayo dee macbuudaadka la caabudo ee baatil lagu caabudaa waa badan yihiin kase xaq lagu caabudaa keli ah dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil qad jaa-adkum alla ilaha xaqiiq ahaan waxaa idiinku timid reer hamuudow bayinatun xujo iyo mucjiso cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ama rabbigiin idinka timid oo marna min rabbikum waa shibu jumlo nakiro daba dhaco waa laga sifaynayaa marka kaa-in ama mustaqirka la qadarayuu ku tacalluqayaa ama jaa-adaa toos loogu tacalluqin oo qad jaa-adkum dhab ahaan waxay idinku timid bayinatun xujacad min rabbikum rabbigiin xaggiisay idinka timid marka tacalluqu waa jaa-ada ama bayinatun mucjize iyo xujacad baa idiin timid xujada oo kaa'inatun min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay haadihi tani naaqatullah ilaahay hashiisii weeyi oo lakum idinka idiin sugnaatay aayatan xaal ay calaamo tahay oo ay calaamad u tahay rasuulnimadaydu inay run tahay ee fadaruuha iska daaya hashaasoo ka taga daaya ta'kul ha iska daaqdee fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha daaqdee daaya hashaas oo ha u dhowaaninee ka taga oo walaa tamasuuha hashaa ha ku taabanina bisuu xumaan ha ku taabanina oo fa ya'khudakum waa jawaabu nahyi dabeed uu idin qabto dee haddaad xumaan ku taabataan cadaabun cadaab idin qabto cadaabkoo aliimun ay mu'limun idin xanuujiyaa wadkuruu xasuusta id waagii ama wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa arlada u hadhoo kuwii hore beddela min bacdi caadin ay min bacdi ihlaaki caad ree caad halaagiddii la halaagay dabadeed idinku arlada inaa u hadheen oo beddel ka noqoteen allaha sidaa idinka yeelay yacnii wakhtigaa ilaahay sidaa idinka yeelay bal xusa yacnii wakhtigaa xasuusta oo dee nicmadaa ka mahadnaqa weeyi wadkuruu xasuusta id wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a arlada kuwa u hadha oo kuwii hore beddela min bacdi caadin min bacdi ihlaaki caad ree caad halaagistoodii dabadeed waxa weeyaan allaha idinka yeelay wakhtiguu alla idinka yeelay arlada kuwa u hadhay wakhtigaa xasuusta oo xusa wa bawa'akum waxa uu alla idin dejiyey fil ardi dhulka ayuu idin dejiyey dhulkooda waxaa la odhan jiray ardul xijri oo xijriga yacni arlada ama degaanka la yidhaahdo xijri waxay ahayd degaan u dhaxeeya ree xija xijaas iyo shaam bayna alxijaasi waashaam halkaasaa ree thamuud deganaayeen oo degaankooda xijri la odhan jiro oo asxaabu alxijri ayay ahaayeen walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliin asxaabulxijrigu waa ree thamuud xijrina waa dhulkoodii ay deganaayeen marka wabawa'akum ilaahay waxauu idin dejiyey fil ardi dhulka ayuu idin dejiyey dhulkaa xijriga ee aad deganaydeen tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysaan min suhuulihaa bannaanadeeda aad ka samaysanaysaan qusuuraa guryo dhaadheer iyo fooqyo oo wakhtiga kulaylaha iyo xagaaga bannaanka iyo dhulka aan buuralayda ahayn ayaa ka samaysanaysaan fooqyo iyo sare dhaadheer wa tanxituuna waxaad ka qodanaysaan aljibaala min aljibaali buuraha xaggooda oo aljibaalada ama waxaad ka dhigtaa mansuubun binasci alkhaafid waxaa lagu nasbiyey xarafkii jarayey yacnii xadfidda laga xadfay oo aljibaala min aljibaali buurihii baad ka qodanaysaan buyuuta guryo oo awoodda iyo cududay lahaayeen siday u cuslayd buurahaad aragteenba intay qodaan oo xordaan ay guryo ay dhex galaan oo ay galaan ka samaysanayeen xilliga qaboobaha iyo jiilaalka amaba tanxituuna waxaad ka dhigtaa waa baabu tadmiin oo waxaa la dhansiiya macnaha tattakhiduuna oo wa tanxituuna ay tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan aljibaala buurihii buyuuta guryo sideeda haddii loo daayana wa tanxituuna waxaad ka qodanaysaan aljibaala min aljibaali buuraha xaggooda buyuuta guryo guryaha ka samaysanaysaan addegtaan xilliga qaboobaha iyo jiilaalkii ee fadkuruu xasuusta aalaa'a allaahi ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta oo walaa tacthaw ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda mufsidiina xaal aatiin kuwa fasahaadinaya qaala waxay yidhaahdeen almalow madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo istakbaruu isweyneeyey oo min qowmihi qowmkiisa ka mida nebi saalix waxay ku yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsadee la dullaystay ka bedeloo liman cid waxay ku yidhaahdeen aamano rumeeyo minhum iyaga ka mid ah oo nugtada bedelku waxay tilmaamaysaa ducafadu waa mu'miniintii saalax raacay waana sida dacwada ambiyada qaalibkeedu uu yahay cidda ugu horraysay u hoggaansataa inay yihiin ducafaa'u nnaasi wa fuqaraa'ahum waa dadkan masaalixda adduunyo iyo madaxtinimo iyo maal ay dhowranayaan anay jirina fuqarada ah ayaa ugu dhagan nugul dacwada ambiyada iyo dacwoba guud ahaan marka qaala waxay yidhahdeen almalow madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo istakbaruu isweyneeyo min qowmihi saalix qoomkiisa ka midihi liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istudcifuu la daciifsaday liman ka bedelo liladiina istudcifuu oo liman cid waxay ku yidhaahdeen ciddaasoo aamano rumaysay huwa manka oo minhum iyaga ka mid a waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna waa kan maqbuululqowlkii waxay yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna war ma og tihiin anna saalixan in saalix mursalun mid laga soo dira uu yahay min rabbihi rabbigii xaggiisa gaaladii madaxyaweynta iskibriyaa kula mu'miniintii dacafada ahayd warkaa ma haysaan inuu saalix yahay rasuul la soo diray qaalu waxay yidhaahdeen mu'miniintii mustadcafiinta ahayd innaa anagu bimaa kii ursila lagu soo diray saalix bihi maaga mu'minuuna kuwa rumaynayaanu nahay culimmadu waxay yidhaahdeen muraadku waxa weeye dee laa yus'alu can risaalatihi liannahaa waadixa rasuulnimada saalix wax laysweydiiye maaho bannaankay taallaa waana caddahaye iimaankaa mudan in laysweydiiye annaku rumaynay ee idinku maxaa tihiin marka kamay jawaabinoo may odhan huwa mursalun ee iimaankii unbay ka jawaabeenoo innaa bimaa ursila bihi mu'minuun marka waxay tilmaamayaan rasuulnimadiisu waa caddahaye annaku waa rumaynay qaaluu waxay yidhahdeen innaa annagu bimaa kii ursila lagu soo diray saalix bihi maaga muuminuuna kuwa rumaynayaanu naho waa rumaynay qaala waxay yidhahdeen aladiina wixii istakbaruu isweyneeyeena innaa anagu biladii kii aamantum aad rumayseen bihi maaga ama bihi ladiiga kaafiruuna kuwa ka gaaloobaanu nahay oo rasuulnimo umay qirine kaad rumayseen annaku ka gaalownay bay yidhaahdeen ilan rasuulnimo uma rumaysno oo waa beeniyeene fa caqaruu dabeed waa boqon waa boqnogooyeen qoomkii saalix nimankii reer tamuud waa boqnogooyeen oo macnaha waa gowraceen caqrigu waa boqnogoynta waxaana loo jeedaa un dee way qaleen oo waa gowraceen oo hashii waa dileen fa caqaruu waa boqnogooyeen oo waa gowraceen annaaqata hashii wacatow waa ka kibreen oo waa iska weyneeyeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii uu yidhi wardaaya waa iska kibriyeen oo waa caasiyeen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa tacidunaa waxaad noogu goodiyeysa hadda keen in kunta haddaad ahaatay min almursaliina kuwa la soo diray rasuul runa haddaad tahay oo mursaliinta aad ka mid tahay cadaabkaad sheegaysa hadda keen fa akhadathum markaa waxaa qabatay alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii baa qabatay oo dhulkaa la gariiroo la gilgishay fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii iyagoo ku sugan jaasimiina kuwa kuudkuududa oo jilba joog yacnii jilbaha u daatoo bakhtiyey ayaa ay noqdeen oo jaasimiina waxa weeyaan ay baarikiina cala arukab jilbahay u daateen oo macnaha sidaasay ku bakhtiyeen fatawallaa dabeed waa ka jeestay saalix canhum iyaga wa qaala waxau idhi yaa qowmi qowmkaygiiow laqad ablaqtukum alla ilahe waa idin soo gaadhsiiyey risaalata rabbii rabbigay farriintiisii waa idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum waanan idinla teliyo waan idin khayr miiray walaakin ha yeeshee laa tuxibuuna ma jecel idin annaasixiina kuwa idinla taliye idin khayr miira kuwa jecel ma tiidin marka culimmadu waxay yidhaahdeen halkan ma markii la halaagay bakhtigoodii buu ka dul leeyahoo macnaha waa markii la halaagay dabadeed mise waa ka hor labada qowlba waa jiraan inuu ka hor hadalkan ku leeyahay iyo kadib inuu yidhi labadaba waa way tilmaameen culimmadu haddaba nebi saalix calayhi salaam waxay ku xujeeyeen mucjizo oo waxay yidhaahdeen dhagax weyn oy u tilmaameen sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo ay yidhaahdeen dhagaxan hal ka soo saar hadday rasuulnimadaadu kaa run tahay dabeed ilaahay waa weydiisto hashi baa ka soo baxdo markiiba ilmay dhasho hal lamaan oo caano badan bay noqotay markaasaa lagu yidhi hashaa hana u dhowaanina dhulkeeda ha daaqdee ceelkana waad ku kaltamaysaanoo waad ku kaayaysanaysaanoo kalna iyadaa leh kalna idinkaa leh qolana kalkeeda loogu tegi maayo lahaa shirbu lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum marka yacnii kalna iyadaa u arooraysa kalna idinkaa u arooraya ceelkoo ku kulmi maysaan saasaa lagu yidhi iyadana daayo faraha ka qaada dabadeed dee may dayn oo dayntii la yidhi war faraha ka qaada ilaa waa niman halaagsamaya oo cadaab loogu dawgalay oo cadaab mutaystaye hashii la yidhi daaya may dayn waa boqnagooyeen oo fa caqaru naaqata culimmadu waxay yidhaahdeen dhammaantood may boqnogoyne kii ugu guuldarrada badnaabaa u soo kacay inuu boqnogooyuu gowraco idin bacata ashqaaha marka mar hadduu kii ugu daraa yahay marka jalaaleynkiiyo jamalkuna waxay ku tilmaamayaan in la odhan jiray ninka qudaar qudaar binu saalif marka ayaan daranaha guuldaranaha ee waxa weeyaan guuldarraystee ashqal qowm lagu tilmaamay qoomkiisa kii ugu ayaanka daraa ee ugu guuldarrada badnaa kaasuunbaa gowracaye qoomkoo dhan maxaa gowraca loogu nisbeeyey loo yidhi fa caqaruu reer tamuud waa gowraceen hashii waxaa la yidhi lianna araadi bilficli ka faacili way u sacabatumayeen oo foolxumada la samaynayo ka raallida ka ee sacabka u tumayaana ka sameeyuu la siman yahay waana la dembi iyo la cadaab sidaasaa looga dhigay kol hadday raalli ka ahaayeen kulligood ficilka inay sameeyeen saasaa loo yidhi fa caqaruu naaqata dabeed waxaa lagu yidhi markii dee caqrigaa ay sameeyeen tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin dalika wacdun hayru makduub saddex maalmood baa haysataan baa lagu yidhi saddex maalmood guryihiinna ku tamatuca waa ballan aan la baajinayn oon la beeninayn saddexdii maalmood markay u dhammaadeen ayaa dee cadaabkii kusoo degay samada lagaga qayliyey dhulkuna uu la gariiray wa akhada aladiina dalamuu sayxa fa asbaxuu fii diyaarihim jaatimiin labada cadaabba waa loo kulmiyey oo dhulkana waa wuu la gariiray oo waa la gilgishay samadana waa lagaga dhawaaqay marka labada cadaabba waa loo kulmiyey oo labada cuquubaba waa ku dhacday wluuطa id qaala lqowmihi ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin allah waxau ihi subxaanah waluuطan ay waarsalnaa luuطan nebi luudna waanu diro qoomkiisaanu u diray id wakti baanu diray qaala uu ku yidhi liqowmihi qoomkiisii ataatuuna alfaaxishata waxaa la yidhi waxa akhaahum loo odhan waayey waayo ka mid mu ahayn oo qoomka nin ka dhashay luud ma ahayn marka waluuطan wa arsalnaana waad usoo qadari kartaa waad ku nasbin kartaa wadkurna waa loo soo qadari karaa oo wadkur xus luuta nebi luud xus oo ka sheekee dadkana u sheeg qisadiisa id waagii qaala uu yidhi luud liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi waa qoomkii anshuxumadii iyo edabdarrada lagu imtixaamaye ata'tuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd faaxisho waxaa la yidhaha alkhaslatu almutanaahiyatu fi lfuxshi arrinka yacni meel adag ka gaadhay foolxumadee ku dhammaaday ku intihooday foolxumaalkii ugu dambaysaan waxba u hadhin marka ataatuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd waa rag in wax laga daya eh maa sabaqakum idinkama horrayn bihaa foolxumadani min axadin qofna oo min alcaalamiina uunka iyo ummadda ama addoommada ilaahay ka mid a axad addoommada iyo uunka ka midihii idinkama horrayn foolxumadaa fasheen reer luudow qowmu luudow innakum idinku la ta'tuuna waxaa loo soo qadaraa istifaam waana istifaam inkaariyaho istinkaar waa lagu inkirayaa innakum ay a innakum idinku la ta'tuuna ma waxaa u tegaysaan alrijaala ragga shahwatan liajli shahwa doonis aad doonaysaan oo shahwa idiin qabanaysa darteed miyaa rag wax ugu doonanaysaan oo u tegaysaan min duuni nisaa haweenka sokadood idinkoo haweenkii ka tallaabsanaya oo ka tegaya bal kaba soo guurtaase antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin musrifuuna xadgudbay oo xalaashii intay ka tallaabeen xaaraan u gudbo u tallaabay halkan qowmu luud waxaa alla uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala anshixumo iyo edabdarro adduunka ka dhacda tii ugu foolxumada badnayd in qoomkaasi ay dhaqan u lahaayeen oo waxaa la yidhi iyaga cidi ugama horrayn inuu raggu rag wax u doontaan arrintaasina waa arrin khilaafsan fidrada ilaahay ku beeray noolaha oo dhan dad iyo duunyaba oo dad iyo duunyaba fidrada iyo abuurka alla ku beeray waxa weeye dee labku inuu dhadiga wax u doonto laakiin lab inuu lab wax u doonto fidradii lagu beeray makhluuqaadka way khilaafsan tahay xayawaanaadku xataa dee waxa laguma arko oo labkiiyo dhadigunba wax isku doontee lablab waxba uma doonto marka arrinta noocaasa ee aan looga horrayn ayaa reer luud dhaqan iyo waxa weeyaan qowmu luud dhaqan u ahayd tii baa ilaahay tilmaamayaa ou leeyahay ma waxaasaa la timaadeen an cidi idinka hor iman yacni idinka hortiin an cidi idinka horrayn baan ujeedaa innakum lataatuuna arijaala shahwatan min duuni nnisaa haddaba arrintan waxay na xasuusinaysaa horta waa dhaqan xumo dee soo jireena oo qoomkaa lagu halaagay waxaase ayaan darro ah maanta gaalada iyo reer galbeedku inay ku beerayaan waddamadii muslimiinta oo da-yartii muslimiinta dhaqankooda iyo akhlaaqdooda lagu baabi'inayo foolxumadaa in lagu faafiyo oo weliba dhaqaale iyo adduun lagu bixiyo arrinta noocaasi waxay nagu baraarujinaysaa madax iyo mijaba inaynu dareenno dagaalka dadkan lagu hayo in diintooda iyo dhaqankoodaba dagaal aan waxba loola hadhayn lagu hayo waayo ummadi hadday dhaqanka iyo akhlaaqda ka dhimato oo xayaha iyo xishoodka laga xayuubiyo korkooda iyo kalkoodaba xoolaha iyo xayawaanaadka waxba ma dhaamayaan waxay ka dhowrsanayaan oy ka dheeraanayaanna ma jiro waxaanay noqonayaan xoolo oo kale oo gaalada alla ku tilmaamay inhum ilaa kalancaami bal hum adal may ahaa nin xoole mooyaane bal waa ka liitaan oo xoolahaa dhaama kuwa noocaasa ayaa akhlaaqiyaadkoodii ay ku baaba'een iyagu guud ahaan ay u soo waaridayaan waddamadii muslimiinta oo innakuna aynu ka mid nahay kulligeen waa ka wada warhaynay baryahan dambe waxaa warbaahinta ku jiray nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay sida ku sugan xadiidka sunanta imaamu tirmidi iyo ibnu maajaba ay soo saareen fii sunani tirmidi wa bni maaja cabdilaahi ibnu cabbaasna uu warinayo sheekhulalbaanina uu taxsiiniyey rasuulku waxa uu yihi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtuluu lfaacila waalmafcuula bihi kaad heshaan isagoo samaynaya dhaqankii xumaa ee qowmuluud lagu yaqaanay dila ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba waa ka lagu samaynayaa markuu raalli uga yahay dee haddii la xoogay ama la kufsaday ama la khasbay dee waxa weeyaan isagu dembi ma leh laakiin labada isaga raallida ah faacilka iyo mafcuulkaba dila culimmadu waxay yidhaahdeen ficilkan foolxumadan leh wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhacdo dhacday oo nebigu uu xadka ku oogay oo uu qisaasay ama uu xadka ku oogay ma jirinoo may dhicin laakiin wakhtigii saxaabada nebi moxamed sal ly slam dabadii wakhtigii cahdigii saxaabada ayaa dhaqan xumadaa la arkay dee rag rag waxa ka doonanaya saxaabaduna waxay ku ijmaaceen oo ku itifaaqeen in la dilo faacilka iyo mafcuulu bihigaba waxaa laakiin la ysku khilaafay sidee loo dilayaa oo qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama qowmu luud lagu cadaabay cadaaban iyaga hortood cid lagu cadaabin cadaabka qowmuluudna uu ahaa inta degaankoodii iyo qaryadoodii kor loo qaaday oo dhawaaqoodii iyo qayladoodii ahlu samaawaadka markii laga maqlay xagga sare lasoo qalliboo lasoo afrogay dhagaxaan cadaabana lagaga dab yacni laga daba keenay sida dhibica roobka si taa loo shabaho waxay yidhahdeen buurta ugu dheer inta la doonto halkaana la saaro buurtaana laga soo tuuro dhagaxaanna ha laga daba keeno si loo shabaho cadaabkii kuwii ka horreeyeyba la mariyey in la mariyoo kale culimmada qaarna waxay yidhahdeen maya eh waxa weeyaan dee seef baa lagu dilayaayo waxba buurna laga soo tuuri maayo dhagaxaanna lala dhici maaye seef uunbaa lagu dilayaa marka sifadii la doonaha loo dilo laakiin saxaaba waxay ku kulantay oy ku itifaaqsanaayeen in la dilayo alfaacil waalmafcuula bihi sida xadiidka nabiga sala allahu caleyh wasalam saxiixiiba uu tilmaamayo arrimaha noocan ee dhaqan xumada ana haddii laga hortegi waayo oo weliba dowladda iyo dadka xilka haya culimada itaalkoodu waa inay dhawaaqaan oo ay qayliyaan oo ay dadka waaniyaan oo waxu sheegaan uun laakiin fulinta iyo gacanta cidda lihi waa dowladda marka dowladdu hadday gacan wax kaga qaban weydo nin walba daadku gurigiisuu ugu soo geli hadhowna farta unbaa dhexda laga qaniini oo meel wax laga soo qabto arrinku waa dhaafi doonaa saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka zaynab binti jaxshin ay warinayso ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam dakhala calayha yowman fazican yaquul laa ilaaha ila allahu weylun lilcarabi min sharin qad iqtarab futixa alyowm min radmi yajuuja wamajuuja milu haadi waxallaqa bayna usbacayhi alibhaama walatii taliiha waxay tidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebigu u soo galay isagoo argagaxsan markaasuu yihi laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jira alle mooyaane maanta waxa uu yihi waxaa hoog uga sugnaaday nimanka carbeed shar u soo dhowaadoon ka dheerayn waayo derbigii yajuuj iyo majuuj lagaga hayey ayaa waxaa laga baneeyey oo laga furay intaa in leeg intuu waxa weeyaan murdisada iyo suulka intuu isku dhejiyay ayuu yihi intaa in leeg daloolkaa in leeg baa laga furay derbigii ku dayraaya yajuuj iyo majuuj zaynab waxay ku tidhi anahliku wa fiina saalixuun yaa rasuula allah war rasuulkii allow iyadoo dadkii wanaagsanaana dhex joogaan miyaanu halaagsamaynaa qaala nacam idaa kahura alkhabas wuxuu yidhi haa haddii faaxishada iyo foolxumadu badato waa la halaagsamayaa hadhow nin walba niyadiisa iyo camalkiisaba ha lagu soo saaro laakiin cadaabka horta waa caam yeelaya ka wanaagsan iyo ka xunba waxaa kaloo bukhaari ku sugan xadiidu nucmaan ibni bashiir inuu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam mathalu lqaayimi calaa xuduudi illahi waalwaaqici fiiha ka mathali qowmin istahamuu calaa safiina fasaara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha fakana aladiina fii asfaliha ida istaqow min almaa maruu calaa man fawqahum faqaaluu low anna kharaqna fii nasiibina hada kharaqa walam nu'di man fawqana fain tarakuuhum wma araaduu halakuu jamiica wain akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiica xadiidkaa saxiixa ah nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay yacnii dadku inay doon saaran yihiin baa horta lagu matalo lagu tusaaleeyey waxaanuu rasuulku yidhi ka xuduudda alle ku taagan ee oogaya ee ilaalinaya ee wixii la faray la imanaya wixii loo diiday ka tegaya wanaagga faraya xumaha diidaya toosan kaa mahalkiisu iyo ka xuduudda ilaahay ku dhacay een waxba ka dhowrsan ee muxaramaadka iyo manhiyaadka dhex qaaday labadaa ka diinta ku toosan iyo ka ku xadgudbay ee muxaramaadka ku dhex dhacay een ka dhowrsan labadaa tusaalahooda iyo masalkoodu wuxuu yahay tusaale marka lagu tilmaamo waa sidii dad dooni u qori tuurtay dooni ay ku safrayaan oo laba khan leh dabaq sare iyo dabaq hoose markaasaa qolona qorigoodu wuxuu kusoo dhacay uu kusoo baxay dee xagga sare inay fuulaan qolona xagga hoose kuwii marka hoosta deganaa khanka hoose ama dabaqa hoose waxay ahaadeen kuwo markay biyo u baahdaan kuwan sare intay sii jiidhaan oy soo maraan sii maraan dee xaggaa sare biyaha badda ka soo darsanaya markaa marna sii jiidhaya marna soo jiidhaya dabaqa sare kuwa saaran ayay ahaadeen kuwa hoosta ku jira khanka hoose markaa kuwii khanka hoose ku jiraa waxay yidhaahdeen war nimankan innakaaba biyaha uga dhowe oo doonta maynu halkan hooseba ka dalooshanno halkanba biyuha aynooga soo galaane maxaynu nimankan ka jiirhjiidhanaa maynu ka deenna dhibaatada haddii markaa kuwa xagga sare joogaa ay kuwaa hoose waxay damceen u daayaan oo doontii intay dalooshadaan daadkii soo galo way wada halaagsamayaan kuwii sare iyo kuwii hooseba haddayse gacmaha ka qabtaan oo yidhaahdaan doonta daloolin maysaan kuwii sare iyo kuwa hooseba waa wada badbaadayaan mithaalku waxa weeye dadka adduunyada ku wada nool ee saalixiinta iyo taalixiintu kuwa wanaagsan iyo kuwa xunxun doontaa keliyay wada saaran yihiin oo waa hal doon baa adduunku uu ka dhiganyaho aynu wada saarannahay marka inta wanaagsani inta xun hadday gacanta iska qabato doontu waa badbaadaysaa hadday dembiga iyo dulmiga ku daawatoy u daayaanna doontu way degasaa halaag caamoon cidi hadhin ayaa soo degaya waxaa kaloo saxiixuljaamica ku sugan xadiidu abi bakrin asidiiq inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina annaasa idaa ra'w aalim falam ya'khuduu calaa yadayh awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu dadku daalimka markay arkaan iyo dembiilaha haddii waxa weeyaan aanay labada gacmood iska qaban oonay ka joojin xumaha iyo dembiga ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay cuquubo caama inuu ku caam yeelo aan u kala reebin kooda wanaagsan iyo kooda xun waxaa xadiidku waafaqsan yahay hadalka wa allahu yidhi subxaanah waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab war hoy ka baqoo ka dhowrsadoo iska jira fitno aan kuwii dulmiga falee dembaabay uun gaar ahaan ugu dhacayn laakiinse idin caam yeelaysa waxaanad ogaataan ilaahay inuu yahay ka ciqaabka adag ee ciqaabkiisu culus yahay waxaan kaga baxayaa tambiiha ku saabsan dhaqan xumada soo korodhay maanta degaanka aynu ku noolnahay ilaahay waa inoo nicmeeyey wax badanoo weyn baynu haysanaa oon dadku inala qabin oo ammaan iyo iimaan iyo nololba ah haddii aynu waxaa soo kordhay daawanno oo layska qaban waayo oo weliba madaxda ilaahay arrinkeenna gacantooda uu geliyey ay si deg dega wax uga qaban waayaan oo xukumkii ilaahay u jideeyey ay ku dabaqi waayaan dembigaa cuquubada ka dhalataa way nacaam yeelaysaa layna kala saari maayo ka safka ware ku jira iyo kaa xumaha samaynaya cadaabka ka dhashaa xumaha dadka wuu wada caam yeelaya waajibku markaa waxa uu yahay inay madaxdu arrintaa indho dheeraada u yeeshaan oo waa la xidhay aan lagu kaaftoomin ee xadkii shariicada laga gooyo oo cibro iyo tusaale wax lagu qaata ay u noqdaan kuwa ka dambeeya gaalaa fangaraynaysa oo waddanka waa lagu beerayaa xumaha iyo dhaqan xumada oo waddanka quruxda iyo qiimahaa leh dee gaala kuma farxayaan waa cadow ummadda si loo baabi'iyana akhlaaqda waa in laga dilo akhlaaqdana halkii ugu xumayd baa laga bilaabay ee ugu liidatay oo rag inay rag wax ka doonaan in barnaamij la wado oo laga dambeeyo uu yahayna waxaa kuugu daliila fiidiyowyada la yska duubayo qofka edabdaruuni u geysaa ma fiidyow bi iska duubi lahaa laakiin dadka fangaraynaya waa fariin loo dirayo waanu fulinay fariintaa noo soo dirteen oo waa taasi daawada lacag baa lagu bixinayaa oo waa la fangaraynayaa marka dee haddaynu dadkeenna lexejeclo ka qabno oo dalkeenna lexejeclo ka qabno oo nicmadaynu haysanno inaynu sii haysanno aynu rajo ka qabno dee waxaa waa inaynu iska qabaniyo waxa la midka ah laakiin maalin walba balaayada soo kordhaysa ee aan waxba laga qabanayna hadday inagu badato dee meel dheer baa laga dooni wasaciidu man wucida bikayri ninka guulaystay ee wax garanayaana waa ka kayrkii lagu waaniyo maaha ka balaayadu isaga markay ku dhacdo un baraaruga ee axidha waa ka dadka kale wax ku qaatae ku waantooba wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku odhanayaa nimankan ree luud cadaabkiiyo cuquubada samada lagaga soo yacni daayey iyo qallibiddan la afgambiyey magaalooyinkoodii waa aljazaau min jinsi alcamal maadaama iyagu fidradii ilaahay dadka ku beeray ay bedeleen oy dhalan rogeen iyagana yacni qaryooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii baa la gambiyo la dhalan rogay oo waxau odhanaya amaa qowmu luutin falikownihim qalabuu lawdaaca biityaani adukuuri duuna alinaah fakaana aljazaau min jinsi alcamal faqalaba allahu calayhim quraahum waalcilmu cinda allahi tacaala wuxuu odhanayaa nimankaa qowmu luud maadaama awdaacdii la yaqaanay ay dhalan rogeen oy bedeleen oo ay ku bedeleen rag inay waxu doontaan dumarkiina ka tallaabaan abaalkoodii wuxuu noqday camalkay sameeyeen mid la jinsiyo la noocaho magaalooyinkoodii baa la qallibay oo lasoo afgembiyey siday iyaguba fidradii fayoobayd ayuu afgembiyeen ee u dhalan rogeen ayaa iyagana magaalooyinkoodii loo soo qallibay oo loo rogay wamaa kaana maba ahaanin jawaaba qowmihi nebi luud qoomkiisa jawaabtoodii ay ugu jawaabeen mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay ku yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhum bixiya luud iyo waxa weeyaan ciddii raacsan ka bixiya bay yidhaahdeen min qaryatikum magaaladiinna waayo innahum iyagu luud iyo inta rumaysay unaasun waa dad dadkaasoo yatataharuuna isdaahirinaya waaba niman ka khashaafaya oo iska daahirinaya waxaad samaynaysaane inaga durkiya oo inaga saara bay yidhaahdeen ilaahay waxau ihi fa anjaynaahu waanu badbaadinay luud iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ila imra'atah haweenaydiisii mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa cadaabka ku hadhay ee ku baaqi noqday halaagsamaya ayay ka mid ahaatay habara waxaa la yidhaha waa min aladdaado madaa wa dahaba yacni dahaba wa baqiya waxa tegayna waa la yidhaha bimacnaa dahaba habara waxa aan tegina hadhay ee baaqi noqdayna waa la yidhaahdaa habara bimacnaa baqiya marka iminka min alghaabiriina kuwa cadaabka ku hadhay ayay ka mid ahaatay haweenaydaa luud allah waxau ihi wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkooda mataraa roob roob cadaab baanu ku roobaynay oo dee waxa weeyaan dhagaxaan baa sida dhibica roobka lagaga dhigay falamaa jaa amrunaa jacalnaa calayha saafilaha wa amtarnaa calayha xijaarata min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbika wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid aayaddaa kale alla waa kii ku lahaa amarka iyagii cadaabku markuu yimid qaryooyinkoodii waxaanu ka yeellay xaggeedii saraannu xaggeedii hoose ka yeellay waa la qallibay dhinaca kalea laga rogay waxaananu sida dhibaca roobka kaga dhignay dhagaxaan cadaabah oo xagga rabbi laga soo calaamadiyey wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid cadaabka noocaasihi daalimiinta kama foga ee waa u dhow yahay inuu helo wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkooda mataraa roob cadaab baanu ku roobaynay ee fandur bal ee kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmujrimiina dembiilayaasha cidhibximadoodii bal siday ahaatay eeg si aad ugu waantowdood wax ugu qaadato wa ilaa madyana ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana ree madyanna waxaanu u diray akhaahum walaalkood shucayba shucayb walaalkoodii xagga nasabka ee shucayb baanu u diray qaala waxau ihi yaa qowmi qoomkaygiiyo ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruhu an alla ahayni qad jaa-adkum allalehe dhab ahaan waxay idinku timid bayinatun xujo cad ayaa idin timid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka timid ee faawfuu oofiye oo dhammaystira alkayla miisida iyo walmiisaana miisaamidda yacnii miisida galaankiiyo wax lamida marka wax lagu miisayaa kayl laydhaa iyo miisaanka kaleba miisida iyo miisaankaba oofiye oo dhammaystira oo walaa tabkhasuu ha ka nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum alaabtooda iyo waxyaabahooda aad u miisaysaan ha ka nuqsaaminina ee xaqooda u wafeeyo u dhammaystira walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeedana ha fasahaadininoo ha xumaynina bacda islaaxihaa hagaajinteeda dabadeed inta lagu hagaajiyey rusushii lasoo diray iyo kutubta lagu soo dejiyey inta arladu ay towxiid ku hagaagtay dabadeed shirki iyo xumaana ku xuma yacni shirkiga iyo macaasidiiyo dunuubta ha ku fasahaadinina daalikum madkuurkiinaa lasoo sheegay waa alma'muuraatu waalmanhiyaat waxaa lasoo sheegay oo ay soo hoosgelayaan wixii laysfaray iyo wixii laysu diiday oo towxiid baa ugu weyn oo laysfaray shirki baa ugu weyn oo laysu diiday miisaanka iyo miisida in la dhammaystiraa lays amray dadka xuquuqdooda in laga duudsiyaa laysu diiday arlada in la xumeeyaa laysu diiday waxyaabahaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan daalikum madkuurkiinna waxyaabaha laydinsoo faray iyo waxyaabaha laydiin diiday khayrun khayr iyo wanaag bay idin yihiin lakum idinka oo maadaama waxa kale aanu khayrba lahayn afcalu tafdiil ha ka macnayn oo ka khayr badan ha odhane aslulkhayriya iyo macnihii khayrka sifada khayrka un ka macnee marka madkuurkaasi khayr iyo wanaag buu idin yahay in kuntum waa haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya haddii aad iimaan leedihiin waxa weeyaan sidaasaa khayrka iyo wanaagu uu idinku jiraa nebi shucayb qoomkiisa markuu towxiidka ugu baaqay ayaa dhaqan xumadii kalay lahaayeen oo xagga dhaqaalaha inay dadka miisaanka iyo miisida ay ka nuqsaamiyaanna uu u diiday laakiin waxaa ka horaysa dhaqan xumada inuu u diiday horta towxiidka inuu ugu baaqay oo yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh qowmu shucaybna ree madyanna waa la yidhaah asxaabul aykana waa la yidhaah oo ree madyan waxaa loo yidhaahdaa odaygay ka tafiiran yihiin inay ka soo jeedaan magaciisii baa loo nisbeeyey oo madyan oo waa magacii xagga qabiilada aykana waxaa loogu nisbeeyaa waa halkay deganaayeenoo aykadu waa ayga al ayka inakuba af soomaaliga meesha jiqdee geedaha badan leh ay baynu nidhaahnaa waa mutaqaarib marka kayntaa jiqday deganaayeenna waa loogu magac daraa oo kadaba asxaabul aykati almursaliin waa ree madyanuun iyagunbaa asxaabul aykana loo nisbeeyey waayo waa kayntay deganaayeen asxaabu madyanna loo nisbeeyey waa nisbada odaygay ka soo jeedeen iyo xagga qabiilada yacni imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ka soo naqlinaya ibnu kathiir inuu qowlkaasi qawi yahay in la yidhaah waa isku mid culimmada qaarna way kala duweenoo laba qoloo kala duwan baa loo kala diray bay yidhahdeen shucayb ree madyan iyo asxaabul ayka laakiin ibnu kathiir waxa uu quweynayaa shinqiidina adwaaulbayaanka kusoo naqlinaya inay isku miduun ahaayeen marna nisbadu ay tahay degaankii iyo dhulkii marna qabiilkii iyo reerkii walaa taqcuduu ha fadhiisanina ayaa alla uu yidhi bikulli siraatin yacni tawjiihaadkii iyo waxyaabihii uu shucayb dee uu soo gudbinayay ama uu amrayay uu siinayay ka mid tahay inuu yidhi dadka jidka ha u fadhiisanina markaa siraadku waxaa la yidhi dhaqan xumadooday ka mid ahay dadka socotada inay waddooyinka u galaan oo dee ay baadhaan oo ay dhacaan taa maxanaha dhuljiifnimada iyo tuugnimadana way lahaayeen saasaa loo leeyay walaa taqcuduu bikulli siraad walaa taqcuduu ha u fadhiisanina dadka bikulli siraadin jid kasta ha u fadhiisanina tuuciduuna idinkoo u goodiyayoo dadka cabsi gelinaya oo watasuduuna ka hor joogsanaya can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa man cid ka hor joogsanaya aamana rumeeye bihi alle ama shucayb labadaba damiirka waa loo celiyey markaa sadadani waa min asaddi oo waa tii mutacadiga ahayd mafcuulkeeduna waa man oo watasuduuna idinkoo ka hor joogsanaya can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa man cid ka hor joogsanaya ciddaasoo aamana rumaysay huwa manku bihi allah rumaysay ama shucayb oo watabquunaha aad la doonaysaan jidka allena ciwaja qallooc aad la doonaysaan wadkuruu xasuusta id wakhtigii kuntum ahaydeen qaliilan kuwa yar oo fakaharakum dabeed alla uu idin fara badiyey wanduruu bal eega ay nadara tafakurin waictibaar eegmo aad ku waantoobaysaan oo wax ku qaadanaysaan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasahaadiye cidhibtoodu siday ahaatay iyo halkay ku dambaysa bal eega oo dabeed kuwaan toobo wax ku qaata halkan waxaa lagu sheegay asiraat alxisi walmacnawi jid xisi oo inoo muuqda inu arki karo iyo ku macnawi oo inaga qarsoono dee laakiin macquululmacnaa macnihiisu mafhuumi oo la fahmi karo jidka xisigaa waxa weeye walaa taqcuduu bikulli siraatin oo dee jidkaa waddadaa muuqatee dadka socotadu ay marayaan ayay dadka u geli jireen iyagoo dhibaya marka siraadkaa hore waa siraadun xisi waa jid muuqdo oo xisi ah ka macnawigiina waa kan dambe watasuduuna can sabiili illaah oo jidka alle ee macnawiga ah ee shariicada iyo diinta lagu qeexay lagu caddeeyey ayay dadka u diidayaan oo kala dagaalamayaan marka kaa macnawigii mid halkaa yaallo oo dee indhaha lagu arka maahee waa mid macquula macnan oo macnaahaan mafhuum oo la garanayo oo shariicada iyo diintii ilaahay ambiyada kusoo dejiyey saxda ahayd ah allah waxau ihi wain kaana haddii ay ahaadeen daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midi aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu bih markaa weli kalaamullaahi ibtidaaan maahe waa xikaayatan can qowli nabiy weli waxaa socda hadalkii shucayb uu qowmkiisa kula hadlayey ayuu ilaahay inooga xikaayoonaya oo inooga warbixinaya marka waxyaabaha uu nebi shucayb ku yidhi waxaa ka mid a wain kaana haddii ay ahaadeen daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midi qoomkaygiiow aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu laygu soo diray bihi ladiiga haddii qayb idinka idinka midii wixii laygu soo diray ay rumeeyeen wa daa'ifatun kooxina lam yuuminuu aanay rumayn wixii laygu soo diray fasbiruu dee sabra oo sugoo adkaysta xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaahayna kala xukumayo baynanaa dhexdeenna wa huwa alla khayruulxaakimiina cidda wax kala xukunta ka ugu khayrka badan weeyi marka macnuhu waxa weeyaan ilaa ilaahay inagu kala xukumayo biinjaa'i almuxiqi wa ihlaaki almubtili sida suyuudi uu soo qadarayo ilaa ilaahay inagu kala saarayo ka xaqa ku taaganna inuu badbaadiyo u gargaaro ka baatilka ku taaganna uu halaago uu baabi'iyo ilaa sidaa alla inoo kala xukumayo sabra oo suga wallahu aclam